bismillaah natiijo baariseed oo hordhac ah tixraac xaashida taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee la qoray saddexdii bishii kow iyo tobnaad laba kun koob iyo labaatan kuna saabsanayd gacansiin baarista baariseedka ikraam tahaliil faarax iyagoo fulinaya amarkii ra-iisul wasaaraha ee lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo kow uu ku amray xafiiska xeraalinta iyo hay-adda nisa in ay ka wada shaqeeyaan baarista kiiska ikraam tahaliil si cadaalad loo gaaro iyagoo xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo wareejiyey galbaariseed ay horey u samaysay hay-adda nisa sidoo kalena ay ku soo wargelisay in ay diyaar u tahay ku shaqaynta iyo la shaqaynta amarada xafiiska xerilaalinta si waafaqsan sharciga dalka guddiga baarista oo ka kooban xerilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka socda nabad sugidda waxay bilaabeen baaristii iyagoo dib u akhrin ku sameeyey dib u akhrin ku sameeyey galdacwadeedkii lasoo gudbiyey waxayna go-aamiyeen in dib loo waraysto dhammaan dadkii ay cabashadu ka taalay xafiiska guddigu waxay waraysteen islamarkaana caddaymo dib uga wada qoreen cabdiqani maxamed cismaan wadnaqabad iyo asme yuusuf cumar kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose nisa ee cabashada laga soo gudbiyey ee cabashada laga soo gudbiyey sidoo kale waxay cadaymo waxaan caddaymo ka qornay taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo cabdulaahi aadan kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha nisa kuwaasoo mas-uul ka ahaa xilligaas hay-adda nisa guddigii guddiga baaristu wuxuu baaris ku tegey xafiiska taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyagoo u kuurgalay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee c c t v sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka sidaas darteed guddiga baarista kiiska waxaa u soo caddaatay in kow in ikraa in hay-adda sirdoonka nisa ay si hufan ula shaqaysay xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka ikraam tahaliil faarax labo intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraam tahaliil faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay-adda nisa saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedkii ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka nisa oo sheegaya in ikraam tahliil faarax ay afduubteen al-shabaab islamarkaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraam tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanad kiiska maqanadda ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay wabilaahi towfiiq